dhowaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiqi oo kelmad ka jeedinaya shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in dowladda federaalk ay u guurgali doonto doorashooyin ka madax tilmay bishana su-aadan qaban doono maamul kala baxay somalilan fiqi ayaa muujiyey suuragalnimada in isdabamarin ay dhacdo markay dhacayso doorashada maamulka somalilan taasoo keeni karta inuu mar kale ku soo baxo hogaamiyaha maamulkaas ninka lagu magacaabo muuse biixi warkan ka soo baxay dowladda federaalka waxaa si kula looga jawaabay maamulka la baxay somalilan kaasoo sheegay in dowladda federaalka aanay wax awoodda ku lahayn deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan ayaa lagu sheegay in sharci darro ay tahay warka ka soo baxay dowladda federaalka ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka somalilan dowladda federaalka ayuu war-saxaafadeedka maamulka somalilan ku tilmaamay mid ay hogaamiyaan koox yar oo ka tirsa masaaxo kooban oo ka mid ah soomaaliya halkaasna ay ka jirto xasilooni darro amni maamulka somalilan ayaa ku faanay inuu yahay maamul dimuqraadi ah oo hirgeliyey doorashooyin halka dowladda federaalkana uu sheegay inay tahay dowladda nawad lahayn waan marnabo qaban doorasho madax tilmo oo qof iyo cod ah sida warka loo dhigay